وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد walaalayaal maanta waa maalin runtii aan aada ugu farxsanahay inaan kala soo qayb galo walaalahayga dhalinyarada ah ee caruurteenna ah ee baahida gaarka u qaba noloshoodii baahil gaara u qaba hadday tahay waxbarasho hadday tahay ciyaaro iyo hadday tahay maxaan ku dhahdaa nololkii kaleba runtii raggii halka hadlay xismaan ha ahaato guddoomiyaha runtii naafada haba ahaato dhammaan waxa ku had hadal wada mas-uulnimo ku jirto oo runtii tilmaan fadli ku jirto oo loo baahanya runtii dhammaantooda waa la fulinaya waxaa soo dalaba walaalayaal waxaa ka waraysaan diinteenna islaamku waa diin u timi naxariista diin naxariis u timi weeye diinteenna islaamku sidaa ka warqabtaan qofka baahida gaara qaba aada iyo aada iyo aad iyo jireeciisa way dhowrtay waana ixtiraamtay way ixtiraamtay way dhowrtay xaqna way usiisay waxbarasho xaq bay usiisay noloshiisa xaq bay usiisay in la ixtiraamo xaq bay usiisay waa ka waraysaan saxaabigii jaliilka ahaa ee yacni indhaha beelay ee la odhan jiray cabdullahi bn ubey cabdullahi bn maktuum oo noqday saxaabigii mu-adinka rasuulka u noqo sal ly slam waa saxaabiga kusoo degtay cama yatasaauluun waxaa kusoo degman jiray cabasa watawalla waa saxaabiga kusoo degtay arrinkiisa isaga dartii nebi maxamed buu yimi sal ly slam dhabarku qabtay wuxuu yihi nabi allow diinta ii sheeg wuxuu u dadaalay inuu waxbarto waxbarashada dadaal buu u yimi nabi allow diinta ii sheeg buu ku yidhi nebigiisoo ka mashquulsan oo ku mashquulsan niman kale oo islaama waxbaad ka dhalin karaysa oo odayaal waaweyn qorayshtiya ayuu doonaya inuu wax u sheega markaasuu ka yarjeegta kolba kolba ka jirta karaahi buu dareemay nebigu sal slam uu yihi bal nimankana odayaashaan u dhameeya iyo yarsug marka ilahay baa ku canaantay allah subxana watacaala ayaa ku canaantay alla wuxuu leeya acuudu billahi min ashaytan rajiim bismi illahi araxmaan iraxiim cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudrika lacalahu yazakkaa allah subxana watacala wuxuu leeyay nebi maxamed xaaladii iyo dareenkii nabi ilahay noo noo soo muujinaya wuxuu leeyahy cabasa watawalla nebigu wejigii buu ururiyey watawalla wuu ka jestay saxaabigii miskiinka ahaa ee doonaya wax la baro badeega marka wuxuu le muxuu oga jestanaya bu ilahay subxana watacaala muxuu maxaa ogeysiiyey in isu ka khayr badanyay kuwa kale ee mushrikiinta ah wuxuu sheegay inu ka khayr badanyay maxaa ogeysiiyey waa kii u yimi isagoo u socda inuu wax barto inuu aqoon raadsanayay ayuu u yimi maxaad uga jeesanaysaa nebiga lagu canaantay nebigu barigii dambe wuu soo dhaweyn jiray waxuu jiray waa kii ilaahay igu canaantay oo soo dhawow ninka ilaahay igu canaantayow soo dhawow marka inay soo dhaweyno carruurta baahida gaarka qabta dadka naafada ah dadka baahan dadka maxaan ku lahay iinta yeeshay amba nabar gargaartay amba ilaahay subxana wataala u qadaray taasuna maceedu maaha ilahay waa nacay hadduu qofka iin yeeshay maha maceedu ugu ilaahay baa subxana watacaala yani dhibaato la dooray oo nacay dadku ka hooseeya maaha waa imtixaan lalagu imtixaamayo isagana waa la imtixaamaya sabr ma laga doonaya waayo gabadh waa uti nabiga sal slam gabadh baa u timi gabadhaasu waxaad gabadh xanuunka suuxdinta ku dhaca xanuunka suuxdintaa ayaa ku dhici jiray markaasa nabiga u timi sal slam waxaa nabi allow xanuunkaa suuxdintaa ayaa haye ii ducee in ilaahay ka qaado wuxuu yihi miyaan kuu duceeyaa oo ilaahay kaa bogsiiyaa mise waad sabri oo tanaad heli doontaa mise waad sabriyo tanaad ku heli doontaa bu nabigu ku yiri sal slam waxay tahay daba waan sabrayaa oo jannaan doonaya waayo jannan waa maxay alaa ina aljannata hiya silcat ullahi alqaaliya jannadu waxa weeyaan waa alaabta ilaahay qaalid ah giddiga jannan waan doonaynaa giddiga janna janna marka la doonayo waa waa loo dhintaa jannada wadaakeedii jihaad baa la galaa oo diintaa la fiday oo digaad baa lagu dhintaa wasa janna la helaa waxaa lagu helaa adoo maal badan bixiya waxaa lagu salaad iyo cibaado badan la yimaada hawl badan baa jannada ka horeysa marka janna fudud oo sabr lagu helaya markay noqotay waxay tidhi gabadhii waan sabrayaaye waxaad nebi allow haddaba ilaahay iga barida inaan markan aan dhaco ee aan suuxo inaan maradu iga dhicin inaanay maradu iga dhicin oo aanan kashifmin oo cawradu ii qarsoonaato ilahay iga bari markaasu inta ilahay uga baryay gabadhi markii dambe cawradeeda marada kama dhici jirin laakiin waxay ku sabirtay maxay xanuunkii ahaa suxdinta ku sabirtay nebigu sal slam wuxuuna le mar kale qofkaan ku imtixaamo qofkaan ku imtixaamo indhihiisiiyaan ka qaado ee u sabra falahu ljanna jannu leey janno ayuu yeelanaya haddaba waxaanu ga ogaanay markaa ilaahay subxana wataala kuma naco inta ku dhacday maha ceeb inta ku dhacday ma aha inuu ka liito laakiin waa imtixaan lagu imtixaamay hadduu u sabrana jannuu ku helaya inteena kalena maxaynu ku imtixaamanahay waxaynu ku imtixaamanahay qofka baahiisi ma daboolnay ma caawinay ma ka warqabnaa ma u dadaalnaa intaasaa aynakana lagu imtixaamaya hadday tahay xukuumad hadday tahay tujaar hadday tahay dadweyne caadiya hadday tahay qof kastoo mas-uula qof kastoo nool hadday tahay waxaa loo baahanya inaan baahida qofka ogaano runtii aada iyo aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqayaa khadra iyo cidda isoo abaabushay ee isku keentay ee na tustay baahida carruurta ay qabto iyo baahida loo baahan yahay inaynu daboolno hadday tana xukuumadday tahay iyo hadday tahay dadweyne iyo hadday tahay da- da- da- dawlad iyo dadba walaalayaal waxaanu leenahay arrintaas waa arrin ilaahay naga doonay subxana watacaala waxaa dhici karta ilmaha yara baahida gaara qaba inuu noqdo mubdac inuu noqdo qof aqoon-yahana inuu noqdo sidii la sheegay qof maxaan kula kaalmaha u sarreeya waxbarasho gaari kara haddii loo siiyo fursad sidaa uu sheegay halkudhiga maanta la sheegay ee actis loo samaynayo albaabada in loo furana waaba waajib diin diiniya ma aha dalb aad dalbanaysaan waa waajib diiniya oo ilaahay subxana watacaala naga dalbay in qofkaa baahidiisa gaarkaa la ilaaliyo oo loo soo jeesto oo wax la taro walla waxa ogtiin dadkeennii hore xataa saxaabigan ka hadlaya cabdullaahi ibnu maktuum ilahi subxana wataala rasuulku markuu wax baray ee diintii u bartay wuxuu kaga tegey madiina nebigu intuu jihaad u baxay uu ka tegey ayuu bari saabkii madiine ka dhigay bal ka warrama bari saabkii madiina ayuu ka dhigay oo usii dhibaya tan iski dhammaaya doonidnimada ayuu kaga sii tegey cabdullaahi ibnu ibnu maktuum markaasuu hore aduu dalka sii ilaaliy oo magaalada sii hay intaan kasoo noqonayo hawle iyo jihaadkan u baxay ayuu yidhi balaya wuxuu ka qaaday maxay qof wuxuu ahaa nin miskiina oo indhala laakiin wax barashu siiyey waxbuu bartay kor baa loo qaaday tayadiisii iyo- iyo iyo qualitigiisba kor loo qaaday fursad iyo access baa loo siiyey fursad baa loo siiyey inuu wax barto oo wax maamuli karo dabeetna wuxuu noqday ninkii nebi maxamed saase kaga tegay madiina ee u dhiibtay taladii taasi waxay kutusaysaa marka qofka baahida gaara qaba ama qofka naafada ah waxa la gaarsiin karaa ilaa halkaas diinteenina way gaarsiisay marka diinteenina way gaarsiisay marka dhaxalkaanu haysanay diiniga ah ayaa loo baahaya inu raacno waxaa loo baahaya dadkaas inaynu taageerno oo aynu dhowrno oo aynu waxbarno oo aynu nafta iyo maalkaba ku bixino iyaga waayo xaq bay u leeyahay marka hore ajarna waad ka helaysaa weliba khaasan waxaan kan uga baaqaya aniguna baaqay ku darsanaya xukuumadda kasta kow xukuumadda waajib qaran baa saaran inay fuliso laga bari maayo iyada oo wasaarad waliba tayana ha noqoto wasaaradda waxa looga baahaya in carruurta ka warhayaan dadka naafada ka warhayaan oo ay u sameeyaan albaab ay ka soo geli karaan runtii waan dareemaa kelmaddaa cismaan yidhi qofka wiiljeerka wata meel ka fuuli karo tagtagnin ma laha markaa baasti bixad ah oo loo sameeyo ku fuuli karo waa intaa loo sameeyo wasaarad waliba waa istibixad samaysataa ku gaari karo wasiirka laakiin wanaag annaku wasiiradii waliba fooq maanu fuline laakiin waa nooga kasta sixaas noo hadhay tana waa samaynayna insha allahu tacaala si uu noogu soo geli karo qofkii naafada ahaa oo isagu hadaafi anu soo baaskelkiisa wata uu soo geli karo haddii alla yidhahdo walaalayaal waxa weeye sharcigeenu iyo shareecadeenu dadka baahan xataa way ixtiraamtaa baahiyaha gaarkana diinteena xitaa way sheegtay oo waxaa la yidhi qof walba intuu awood leeyahay ayaa diinteena laga doonaya qofka waxa la yidhi balag hadduu yahay marka lagaa doonaya salaa- inaad salaad tukato salli qaa'iman baa lagu yidhi adigoo taagan tuko hadda fa in lam yastatic hadduu kari waayo fasalli jaalisan qaacidan adigoo fadhiya tuko baa lagu yidhi balaag waxay tixgelisay diinteennu qofkii naafada awooddiisi ba tixgelisay haddaad ku tukari weydo sare joog fadhi ku tuko haddaad fadhi ku tuko kari weydo jiif ku tuko ayaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay haddaad soo ada soomi kari weydo maalmo kale faciddatun min ayaamin ukhar oday man kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar buu ilaahay leeyahay haddaad soom ay bishii soom timaado ood xanuunsanayso amba aad bugto amba ba aad nasan noqotay aanad soomi karaynin waxa weeye mar kale qalle aad awood leedahay ama ama video ayaad bixinaysaa video ayaad bixinaysaa oo lacag baad bixinaysaa iyo raashin baad bixinaysaa markaa soomi maysid waxaa lagu siiyey xuquuq fara badan xataa mar asxaabtu radiallahu canhu ay dareemeen in maxaan ku dhahdaay ay dareemeen asxaabtu radiallahu canhum in loo baahan yahay in lala cuno wax lala cudo oo wax lala cuno qofka naafada ah ilahay wuxuu laysa cala alacma xaraj waa cala walaa cala alcaraji xaraj walaa cala almariidi xaraj ayuu ilahay tilmaamaya an ta'kulu ashtaatan inaad wada wada cuntaan oo guryada ka wada cuntaan oo guryaha ka wax ka wada cabtaan ayaa loo ogolaaday marka qofku inuu quursano amba quursano qof naafo ah amba qof u baahan waa waa xaaraan qofka naafadaa waa in wax la cunto ood la cabto ood la seexato ood qayb sida qofka kale caadiga ula macaamusho diintii baa u- kuu fasaxday xaraj ma jiro dhibaatana ma jirto waa in wax la cunaa lala cabaa ee maxaa loo ogolaadaa loo loo diyaargay inuu helo awood uu helo walaalayaal diinteennu xataa culimadeena amba dee shareecadeennu waxay aada iyo aad aada iyo aad waxay diinteennu ay maxaan ku dhahdaa nagu boorisay waxay diinta nagu boorisay in aynu siino fursad dadka dadkaa baahida gaara qaba ama dadka naafada baahay in la siiyo fursad gaara la siiyo xataa waxay gaadheen markii dambe inay culimmadii adduunka culimmada ugu caalinsanaa ay noqdaan oo ay noqdaan dadka waxbara dadka oo dadka maxaa culimmada waaweyn ay waxbartay ee diinta sharciga iyo qur-aankii xafiday waxay dad indala ayay ahaayeen qaar baa si fuqaha noqday oo dhagala oo dhagoolayaala ayaa jiray oo fuqaha noqday sidaa darteed waa aynu ka faa'idaynaa xooggaa inoo yaalla aynu ka faa'iday karayna waa aynu sina fursad siinaa ilahay waxaanu ka baryay subxaana watacaala fadhigeennan ilahay fadhi barakeysan ka dhigo ilaahay subxana wataala inoo aqbalo ciddayna soo xaadirtay ee ka soo qayb gashay maxaanku dhahday xafladdan lagu lagu lagu shaacinayo lagu faafinayo dar- lagu dareen gelinayo dadka in dadkan yihiin dad waalahiin oo baaha baahi gaara qaba in loola loola shaqeeyo naafada loola shaqeeyo annaguna diyaar baan ulahay wasaar ahaana diyaar baan ulahay inaan la qabano wixii awoodayda ah dadkana waxaan uga baaqaynaa in lala qabto ayaan ayaan ayaan ayaan uga baaqaynaa waxa cidda ka shaqeysa khadre iyo asxaabteeda ka shaqeynayana waxaan leenahay ilaahay baa ajar iyo amaanad ka siinaya niyadda niyeysta ilaahay dembiina ku dhaafi doono intana ku helaysa niyeysta annagana insha allah nagu soo noqnoqdo hanaga quusanina waxaanu kari karno waa soo dhaweynaynaa jazaakum allah marka horta waxay ogaataan cidda aan u shaqaynaynaa inay idinka u tahay ee aanay cid kale ahayn ee cid kale aanay ahayn waxaan kaloo idiin sheegayaa waa run waad u baahantihiin inaad wasiirada aragtaan waad u baahantihiin inaad madaxweyneha la kulantaan waad u baahantihiin in xukuumaddoo dhan aad aragtaan waad u baahantihiin mar walba in laydin berber taago xukuumadda somalilan iyo madaxweynaha somalilan waxaad markaas ka tihiin inay madaxtooyada carruur yar yar dhallinyaro kuwa curyaanano gaari ximaar gaari curyaan saaran kuwa jaamacadaha ka yimaada cid walba inuu ku qaabilo ay ugu tagto waa markhaati madoon weeye waa markhaati madoon hase yeeshee dadkeenu waa badan yahay dadka u shaqeeyaana waa yar yahay marka waxaa laga yaabaa qaar badan inaan laysi soo gaadhin laakiin waa laysi soo gaarayaaye wayna u sabraan wayna u sabraan waxaa xaqiiqa wasiirada dawladda in laga helo hudheellada dhulka maqaaxiya ah dhulka bulshada ugu tagto joogto dee waa tay aroosyadii aanu tegayno iskadaa wax kale eh waxa waxaanu uga jeednaa inaanu bulshadayada iyo dadkayaga kuwa naafada ah kuwa itaalka daran kuwa kale ee dhallinyarada ah kuwa jaamacadaha kuwa dugsiyada sare cid walba inaanu qancino oo meeshada ugu tagno waxaa xaqiiqa xukuumadda somalilanna ka go-an madaxweynaha somalilanna uu taliyo noogu yahay oo aanu ku dabagelaynaa oo uu talada iyo hoggaanka noogu jeexay inaanu dhammaan bulshada somalilan goob kastay joogaan meel kastay joogaan mid kastoo baahan mid kastoo dhibaataysan inaanu barbar taagnano oo u tagno waxa la istarayo iyo waxa la helayaa mar walba waxay ku hay ku ku xidhan yihiin haynteenna iyo waxa ilaahay inoogu soo dhiibo iyo waxa aynu u tacabno iyo waxa aynu hayno ma jiro mar walba baahi kastoo meel taalla in layswada ha la wada daboolo laakiin waxa xaqiiqa haddaynu u- u dadaalno oo isku tashanno oo cid walba roolkeeda ka qaadalto inaynu baahi kasta dabooli karayno waxaan ku talinayaa sidii uu sheegay guddoomiyaha naafadu inay dadka baanushadkaa dadka tijaarkaa inay sadaqada la baxaan oo sakadaa ku filane dadka muwaxiqiinta ah ama dadka aanu xiskoodu dhammayn ama dadka curyaamada ah ama dadka naafada ah waa dadka ugu mudan ee diintu sheegtay inay ku bixiyaan maalkooda ku bixiyaan oo ugu tabarrucaan inay sakada siiyaan inay hooy u dhisaan inay gacan qabtaan aad iyo aad baan arrintaa usoo dhawaynayaa aniguna waa kula dardaarmaya cid kastaana waxaan leeyahay waa inaad wixii aad ku tari kartaan ku tartaan cid walibana ay gacan qabato aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa kubadihii la dalbaday iyo qalabkiina waa kan markii horeba waan dalbay oo waa la soo wadi insha allah aniguna waxa laala wasaar ahaan wixii aan tari karo ayaan taraya ku caawinayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa cid kasta oo ka qayb qaadata oo wax u tarta dadkan baahan iyo hay-adaha iminka ka shaqeeyana dhammaantoodba waa mahadnaqaya waxaa maanta aad iyo aad u xusuustaa halkan iminka aynu taagannahay waa halkii boodhanka ardayga markaan ahaa aan seexan jira weeye boolasha nool ka mida ayaa seexan jiray waa markii koobaad ilaa maantaan ka baxayn aan soo galay hadda dhinacan aan eego aad iyo aad baan u xusuustay in maantana carruurtii naafad ahayd lagu xanaanaynayo farxad bay inoo tahay aad iyo aad baa umahadsantihiin dhammaantiinba aad iyo aad baan salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu